إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixisay isbedeladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka oo ay ka mid tahay la wareegitaankii degmada muqokori korneel ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in ay farxad ka yihiin degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayna ku daaleen dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa walaac ka muujiyay rasaasta ay ciidamada dowladda federaalka ku ridaan dadka shacabka ah mas-uul hore ayaa sheegay in haddii dagaalka dowladda federaalka ee ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu sidan kusii socdo ay keeni karto in mujaahidiinta ay la wareegaan soomaaliya qodobka dibadda dhegeystayaal saakay waxaad ku dhegaysan doontaan askari yahuudi ah ayaa ku nafwaayay weerar loo adeegsaday tuurey oo ka dhacay dhulka daanta galbeed warka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan silsiladda cusub ee makaarimul akhlaaq intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koroonaa ee warka subax ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana u diyaargaroobaha iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا waa subaxnimo jumca taariikhdii hijirada ay ku beegan tahay lix iyo tobanka muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan koob iyo tobanka julaay laba kun shan iyo labaatanka markaana dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo fitaan cutubyaad u hubaysan oo ka tirsan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday laba saldhig oo askarta booliiska maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin xaafadda buulajima ee magaalada baydhabo weerarkan ayaa waxaa lagu dilay hal askari oo lagu magacaabi jiray marshaale iyadoona mujaahidiinta ay soo furteen qori eke forisaban ah iyo booshkiisa markan iyo gobolka banaadir guutada qaraxyada ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax culus la egtay bar kontarool oo ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin xaafadda carafaad ee degmada yaakshiid ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho dhaawacu waa hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixisay isbedeladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka oo ay ka mid tahay la wareegitaankii degmada muqokori warbixin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa cabdalla mukhtaar waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa waraysi uu siiyey idaacadda andalus oo taabanayay dhinacyo badan kaga warbixiyey walaayada uu mas-uulka ka yahay taasoo dhowaan martigelisay macaarig faasilo ah oo u dhexeeyey ciidanka milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka ugu horeyn waaliga ayaa ka waramay xaaladda guud ee walaayada isagoona tilmaamay in walaayada hiiraan ay haatan tahay mid degan oo ay dhowaan ku tallaabsatay nasri iyo tamkiin fara badan wilaayada islaamiga hiiraan waxay ku jirtaa hadda jawi aad u wanaagsan jawi farxadeed jawi nasri iyo guul ilaahay siiyey ummadda diin ahaan iyo adduunya ahaanba maanta ay u dhaqan tahay hadday tahay caafimaadka hadday tahay amniga intuba ay wanaagsan yihiin ayaan ku jirnaa waa wakti runtii farxadeed maanta markii loo fiirsho wilaayada islaamiga hiiraan bay ku jirtaa waaliga ayaa mar wax laga weydiiyey dagaalkii maalmo ka hor ka dhacay degmada muqokori ee bariga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheegay in macrakadaasi dhegta dhiigga loogu daray askar iyo saraakiil oo qaarkood magacyadooda xusay geesta kalena tilmaamay in degmada haatan ay hoos harsanayso raayada towxiidka ayna ku sugan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaahay nasrigiisa wuxuu keenay fatxiga weyniga badan oo ay gacanta uga soo gashay mujaahidiinta degmadii muhimka ahayd ee muqokori dhowr cisho ayay raayatu towxiid ka taagan tahay mar kale oo ay dib ugu soo noqotay degmada muqokori waxaana ku sugan oo haddeer ilaahay shareecadiisa ku matalaya walaalaha mujaahidiinta ah waa goob ay ka taliyaan dadka maanta shareecada matalaya waa goob ay ka farxadeen oo aysan ku noolayn ilaahay cadowgiisii waa goob dhinacyada kala duwan oo deegaankaasi yaaliin bakhtiyadii dadkii murtadiinta ahaa oo gaalada cumilada u ahaa moqokori marka waxay ku sugan tahay xaalad haadi ah oo degan mujaahidiinta ayaa gaaf wareegaya ayagoo faraxsan ilaahayna ugu mahad celinaya nasrigii iyo guushii uu siiyey cadowgoodii oo uu ilaahay garabkooda ka baxay oo dhabarrada jeediyey wilaayadii oo faraxsan iyo dadkii muslimiinta ahaa oo ay dhibaysay waxa ay wadaan nimankaas cadowga ah oo ayagana la farxaya walaalahood mujaahidiinta ah marka waa goob maanta lagu maamulo shareecada alle degmada moqokori bakhtiyada meesha yaalla waxaa ka mid ah saraakiil labadii nin oo inta badan idaacadda hadda ay ku celcelinaysay waa cabdixiish iyo ninka la yidhahda mawlid banjar oo ilaahay cadowgiisa ka mid ahaa cabdixiishku aniga hadda ninaan horey u kulannay ma ahayn mawliid waa kulannay mar iyo laba wax ka badan ballankii uu galayna oo uu buriyey oo uu beeniyeyna ilaahayba ugu tegi doona subxaanahu watacaala wuxuu yaallaa goobtaas cidlada ah mawliid isagoo waxa uu u dhintay iyo waxa uu u socday iyo waxa uu ka shaqaynayay midna aan ogeyn sidoo kale sheekh guleed ayaa sheegay in dagaalkii moqokori kadib ay gacanta mujaahidiinta soo galeen deegaano hor leh oo ay ka mid yihiin mooreeri iyo xaawo gadiid mujaahidiintu hadba goob cusub oo shareecada ilaahay lagu maamuli jiray ayaa gacanta soo gelaysa shalay baa u dambaysay waxaa gacanta mujaahidiinta soo galay deegaanka mooreeri oo deegaan muhiim ah waxaa gacanta soo galay meesha la yidhaahdo xaawo gidiid waa laba makaan oo muhim ah labadaba ceelbiyood riig ah uu ku yaallo waxay ka mid yihiin meelaha hadda dib loo tegay oo mujaahidiintu u hanteen waxaana rajaynaynaa saacadaha soo socda meelo kale oo muhim ah in ilaahay uu soo geliyo gacanta mujaahidiinta mas-uulka walaayada hiiraan sheekh guleed abuunabaan ayaa fariin towbadkeen ah u diray maleeshiyaadka ku baaba'aya furimaha dagaalka isagoona ugu baaqay inay ka soo laabtaan falka ay ku jiraan waxa uuna uga digay cali jeyte iyo kooxdiisa kuna tilmaamay inay yihiin kuwo ka shaqaynaya danaha dowladda itoobiya war annaga dadkaan le'anaya oo maalinba qof meel ku dhacaya oo lababa maalin meel taallo oo saddexba maalin meel taallo ariga baadidoo duurka socdo dhurwaaga cunaya dawacad cunayaan xoolahan yaa iskale dadkaanse yaa leh waxaan rabnaa soo noqda ilaahay ninka dembi kagal ha u toobadkeeno ninka fikirka uu ku inxiraaf uu galay oo xoogaa wax un ka khaldameen rabbi ha u rujuuco soo noqda wilaayadiinna la soo xidhiira guryihiinna baad leedihiin dhulkiinnaad leedihiin shareecadiinnaad leedihiin ceeshiinnaad leedihiin beerihiinnaad leedihiin shareecadaanaan wada leennahay ayadaan ku wada walaalannahay xaqaygaan ku helayaa xaqaagaad ku helaysaa yaan lidin dullaysan etoobiyuusan idin dullaysan cali jeytay qandaraasla yaqaato caamiliin ah iyo wax la mid ihi yaysan idin baabi'in hadalka waaliga gobolka hiiraan ayaa imaanaya xilli ay socdaan weeraro laayaan ah oo lagu ugaarsanayo askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye kuwaasoo ka dhacaya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka oo ay ugu horeyso magaalada caasimadda ah ee muqdisho taasoo laba maalin ka hor martigelisay camiliyad nafurnimo ah oo ka dhacday xirada hajaalasiyaad dhimasho iyo dhaawacna ay ku noqdeen saraakiil reer galbeed ah iyo askar ka tirsan dowladda federaalka waad mahadsan tahay cabdalle korneel ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in ay firxad ka yihiin degmada maxaaso gobolka hiiraan ayna ku daaleen dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab tafaasiisha warkan waxaa la diyaaraa cali aadan xasan korneel cali dhuux oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa si cad u sheegay in ciidamada dowladda ay firxad ka yihiin degmada maxaas ee gobolka hiiraan kadib dagaallo culus oo ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab korneelka ayaa shaaca ka qaaday in la xakameey la yahay firxadka ciidamada dowladda taas oo saameyn ku yeelatay furmaha dagaalka gaar ahaan deegaanada gobolka hiiraan waxa uu si gaar ah u xusay in ciidamada laga saaray deegaano dhowr ah oo ay ka mid tahay degmada moqokore isagoo sheegay in si xoog ah looga farmaroojiyey islamarkaana xaaladda hadda maxaas ka jirta ay muujinayso firxad joogta ah korneel cali dhuux waxa uu intaa ku daray in dagaalku uu ku daba dheeraaday ciidamada dowladda taas oo sababtay inay niyadjab xoogan ay la soo diristo ciidamada dowladda islamarkaana aysan lahayn wax muraal ah oo ay ku dagaalamaan walaalayaalow ilma adeerayaalow waxaan ka soo cararnay ceel hareeri waxaan ka soo cararnay ceel kooxle waxaan ka soo cararnay gumare waxaan ka soo cararnay moqokori maxaasna inaan ka cararna haddaan u tafaxaydanahay yaanan isla goynini yaanan isla goynini qorshe kale ninkii noo hayo ama meelan aadna yaqaanaa ha noo sheego meeshaan aadaynaa naftaynu waan rabnaa culayska waan diidaynaa haddana waxaa ku dhacaa waa aragtaa niyadday ka daaleen maskaxday ka daaleen gacantay ka daaleen muraalkay ka daaleen weerarkii lagu qaaday degmada muuqikori oo ka tirsan gobolka hiiraan wixii ka dambeeyey waxaa isa soo tarayay canaacalka saraakiish iyo ciidamada dowladda federaalka mahadsanid cali bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa walaaca ka muujiyey rasaasta ay ciidamada dowladda federaalka ku ridaan dadka shacabka maxamed muudey axmed abuu muslim ayaa warkan inoo akhrinaya waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay caasimadda ku soo badanayay rasaas ay si indho la-aan ah u ridayaan ciidamada dowladda federaalka kani waa mid ka mid ah bulshada ku dhaqan muqdisho oo qayb ka ahaa dadka wax laga weydiiyey dhibaatada ay ku qabaan arrintani waxa uuna ka waramay arrin isaga qabsatay oo la xiriirta rasaasta ay sida indho la-aanta ah u ridayaan ciidamada dowladda federaalka caadi aniga waxaa sheegaya waxay guriga igu soo gashay hooyaday ag eedoo fadhida agteeday soo gashay waatana wiiftadan jeebkaan ku soo qaato wallaah marka qof qof sigtay qof sigtay waxaa la yidhi ma noolo waatana haddaan been sheegahay ujeedaa walba hataa macnaha haddaan naxabadana si toos aan ugu dhimin weyna wiiftadana lagu dilin ilaaha macnaha wax walba xaggiisa ay ka qoran yihiin laakiin waxabadahan maalayacniga cirka sare loo ridaayo aadaan ugu dhibannahay xalay hooyada naxdinayla ilcasheen weyday oo ka seexatay waxna laga kala yaray xabadahan ciidamada dowladda federaalka ayaan aqoon buuxda ka haysanin waajibaadka qofka askariga waad mahadsan tahay maxamed muudey mas-uul hore ayaa sheegay in haddii dagaalka dowladda federaalka ee ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu sidan kusii socdo ay keeni karto in mujaahidiinta ay la wareegaan soomaaliya warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaar ah yaasir cabdallah cabdulaahi goodax bare oo ah wasiirkii hore waxbarashada dowladda federaalk ayaa ka hadlay jabkii ciidankooda ku gaaray gobolka hiiraan wuxuuna dowladda uu ka tirsan yahay ku eedeeyey gaabis dhankooda ay ku sameeyeen askarta maalin weliba ayuu sheegay inay askar ka dhintaan firxadka ciidankooda ee ka socda furimaha dagaalka ayuu xusay inay tahay nasiib daro sida uu hadalkiisa u dhigay muddo dheeray dagaal ku jireenoo saddex sana iyo dheeraad dowladdu kaalintii la rabay inay qaataan ma qaadan su-aasha marka noqonayso in la isweydiiyo waxa waay haddii sidaan dagaalku kusii socdo muxuu ku dambaynaya dagaalkaas maalin walbaba ciidanka dowladda dhimanayo in ciidanku haddii waa ciidan dowlada ka dambayso siyaasada ka dambayso saanad iyo hub iyo dhaqaale iyo wax walbaa ka dambeeya haddii ay dhalinyarada meesha joogto ciidanka ahaa ay garteen inay lafooda la cararaan hadda waa nasiib daro eeddaas waxaa yeelanaya leadershipka ciidanka haddii muxuu ahaa culaysku uu culays jira yahay oo ka badan yahay tabarta dowladdu ay leedahay laakiin miday tahay ayaa lagu wareersan yahay ma tabaraa mase waxa waaye waa aqoon xumo iyo mataqaanaa qaabdarre waay dagaalka hadda socda iyo waxa uu ku dambeyn karo ayuu soo hadal qaaday wuxuuna tilmaamay inay suurtagal tahay haddii sida ay wax yihiin kusii socdaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu imaan doonto guryaha ay ka degan yihiin iyo goobaha ay ka taliyaan ee ku yaala guud ahaan waddanka wuxuu sheegay saadaalinta la hadalhayo inay tahay awoodda ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sii xoogeysanaya isagoo dhanka kale rajabeel ka muujiyay dagaalka ay haatan ku jiraan laakiin waxaan rabaa qodob kale oo aada muhiima inaan sheego su-aasha waxa waaye ilaa goorma ay wadi karaan hawshaan maxaa la saadaalinayo haddii xaajadu saan kusii socoto haddii aniga aragtideyda ay saan kusii socoto shabaab waxay helayaan shan kun toddoba kun toban kun oo wiil oo hubaysan oo carbisan oo saddex sano iyo dheeraad dagaal ku jiray tababarkii ugu weynaa qabo ayay helayaan oo aysan ka keenin wajeer ilmo yaroo iskool laga soo xaday aan ahayn iyo waalidkood raggaasay helayaan marka see galmudug loo joogaa see hirshabeelle meelaha lagu sheegin loo joogaya see puntland loo joogaya yacni shabaab maalintuu helo toban kun oo wiil oo carbisan oo hubaysan yacni bal qiyaas adiga taas nin walba gurigiisa ayaa shabaab ugu imaanaya waa aniga kuu masaleeyey marba marka ka dambeysa waxaa isa soo taraya hadallada isdaba joogga ee ay jeedinayaan mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka kuwaasoo dhammaantood dastaan u noqday inay diraan fariimo niyadjab oo ku wajahan ciidankooda ku sugan jiidaha hore markaana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan silsiladda cusub aan ugu magac darnay makaarimul akhlaaq oo uu alaaba halkan ka soo jeedin doono sheekh maxamed garaar فكن بشوشا باسما عند اللقاء دائما فإن الابتسامة حقيقة الوسامة كن صادق الكلام تجل في الأنام حدث بما يناسب لكل من تخاطب حتى ولو في الغضب وثورة التعصب إياك والبذاءة والفحش والإساءة كن طاهر الفؤاد من درن الأحقاد وليس مثل الحسد مهلكة للجسد فإنه ما أعدله يقضي على من حمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم ويقول سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بإذن الله تعالى waxaan kaga hadlaynaa xalqadaani mase xalaqaadka soo socdaba oo xalqadani ay u horeyso ee makaarim lakhlaaq mase xusnulkhuluq baan kaga hadlaynaa xusnulkhuluqa waxaa lagu magacaabaa diinka oo dhanba inuu yahayba alle subxaana watacaala wuxuu ku ammaanay rasuulka sala allahu calayhi walaalihi wasaxbi wasalam wa innaka la calaa khuluqin cadiim nebi muxamedow adiga waxaad ku sugan tahay khuluq weyn baad ku sugan tahay baa alla yidhi subxaana watacaala ibnu cabaas iyo mujaahid iyo markay fasirahayaan waxay leeyihiin khuluqaasi nebigu uu ku sugnaayo cadiimka ahaa waa addiin mufasiriinta qaarna waxay yidhaaheen alislaam waa islaamka waa isla meeshii marka khuluqa nabigeena lagu ammaanay calayhi salaatu wasalaam oo khuluq cadiimi alle subxaana watacaala uu ku sheegay oo nabigeena sala allahu calay wasalam uu ku sugnaa waa diinka islaamka umuna aciisha radia allahu canha baa la weydiiyey keyfa kaana khuluquhu sala allahu calayhi wasalam khuluqa nabiga calayhi salaatu wasalaam seebuu ahaa baa la weydiiyey markaase waxay ku jawaabtay kaana khuluquhu lqur'aan khuluqa nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa qur'aanka oo qur-aanka qofkii akhriyo oo fahmo oo caqiidadiisii iyo akhlaaqdiisii iyo cibaadadiisii iyo axkaamtiisii iyo suluugiisii iyo raaco wuxuu noqonahayaa nebiga sala allahu calayh wasalam akhlaaqdiisa weyneyd waa diintii islaamka ayuu ku sugnaanahayaa marka waana la tacriifiyey xasanulbasri oo kaleeto waxaa laga soo guuriyaa xusnulkhuluqa inuu yidhi xaqiiqatu xusnulkhuluq badlulmacruufi wakafu ladaa wa talaqat lwajhi xaqiiqada xusnulkhuluq markii loo baxo waxaa weeye macruufka in la sameeyo wax allaal wixii wanaag ahaa in la sameeyo lagu dhaqaajiyo oo ilaahay la wanaajiyo subxaanahu watacaala oo addoomihiisa la wanaajiyo oo dhaqanka la wanaajiyo wa kaful adaa wixii dhibana in la reebto ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa aan dhibka lala aadin addoomahaan dhib lala aadin wixii dhib ah in la reebo dalaaqatulwejhi wejigana in la furo qof weji furan oo bashaash ah oo wejigiisa farxad iyo bashaare iyo khayr uu ka muuqdo waa in noqdo qofka soomaalida waxay tidhaahaa weji furan baa la galaaye ilbaab furan lama galo waana xaqiiqo jirto qofka markuu kuu weji furan yahay wejigiisa ku deeqa laakiin haddii wejiga kugu soo horreeyaba uun bal ay ka muuqato wax kasta uu sameeyaba wejigiisaama ku deeqayninba marka wejigaa ugu horeeyo oo dalaaqatulwejhi waa in laga helaa nabigeenana sala allahu calayhi walaalihi wasaxbi wasalam khuluqa wanaagsan wuxuu ku tilmaamay xadiid saxiix ah akmalulmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqan mu'miniinta waxaa ugu dhammaystiran xagga iimaanka dadka ugu akhlaaq wanaagsan marka akhlaaqdii wanaagsanayd maxay noqotay iimaan bay noqotay diin bay noqotay islaamnamay noqotay qofka yacnii ugu akhlaaq wanaagsan muxuu noqday qofka ugu iimaan weyn oo ugu diin wanaagsan oo ugu dhammaystiran xagga diinta iyo iimaanka ayuu noqday marka akhlaaqda waa shay qaali oo aada u weyn nabigeena sidaas oo kale sala allahu calayhi walaalihi wasaxbi wasalam wuxuu yidhi maa min shayin fi lmiisaani athqalu min xusni alkhuluq miisaanka khayrka wax kaga mug weyn oo kaga culus xusnu lkhuluq maba jiraanba maxaa yeelay yowma alqiyaama alle subxaana watacaala wuxuu noo sheegay faman thaqulat mawaasiinuhu hee fa ulaaika hum almuflixuun iyagoon baa liiban marka mawaasiinta khayrka qofkay u cuslaato ay u rajaxnaato waa liibani kaas xusnu lkhuluqna wax kaga culays badan oo kaga mug weyn maba jirtaba miisaanka khayrka sidaas oo kale nabigeenu wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam ee ka sugnaatay albiru xusnu lkhuluq biriga waxaa weeyaan waa dabeecadda wanaagsan dabeecad wanaagsan baarinimada waa dabeecad wanaagsanba dee diintana waaba biri gebigeedaba sidaas oo kaleeto nabigeena sala allahu caleyhi walaalihi wasaxbi wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi waxaaba la ii soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda iyo dhaqanka suuban iyo akhlaaqda suuban inaan dhammaystiro ayaa laili soo diray inamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaq ibnulqayim ba wuxuu kasoo guuriyey bacdu salaf xusnulkhuluqa waa laba qiibood buu yidhi mid xagga alla weeye subxaana wa tacaala adigoo alle subxaana wa tacaala kula dhaqmayo wax allaal wixii xaggaaga ka yimaado adigoo ilaahay kaga sameyn xiraya oo le ilaahay iga raalli ahow hadi jeer waan khaldanahay waan khaldamay sidii a sidii kuga habboonayd kuuma caabudin dhanka kalena xagga ilaahay wuxuu ugu yimidna wuu ku shukriinahayaa xusnulkhuluqi waa qismiga koobaad waa ceenkaasi oo ceebtiisa ayuu fiirinahayaa naftiisa ceebteeda iyo camaashiisa ceebtoodii iyo halkaasuu fiirinahayaa ilaahay buu subxaana wa tacaala wuxuu ugu cudurdaaranhayaa xagga nicmada ilaahay tirada badan oo ku socotana wuu ka shukriinahayaa waa xusnulkhuluq maca allaahi waay subxaana wa tacaala qeybta kalena waa xusnulkhuluq maca annaasi ee laba arrimood bay ku kooban tahay sida xasanulbasri hadda uu sheegaya oo kale weeye macruufkii oo la sameeyo qowl iyo ficilba iyo dhibka oo la reebto qowl iyo ficilba inaadan waxba ku dhibin qowl iyo ficilba inaad wax ku anfacdo waa khuluqi wanaagsanaa ee dadka aad kula dhaqmaysay kaasina halkaasaan xalqadaani halkaasaan ku joojinaynaa wajasaakum allahu khayra wabillaahi towfiiq عظيم الحرم في الدين قطع الرحم ووالداك برهم ولا تقل أف لهم فالبر دين في الولد يقضيكه في يوم غد والمرء بالتواضع يرقى ذرى المواضع وكن عفوا كيسا لا تنتقم ممن أسى فالعفو ممن قدر فعل الكرام الكبرى ولا تكن جبانا مستصغرا
warkaan dhegaystayaal subaxnimadan waxaad kala socotaan warbaahintii salaamiga alfurqaan markaana warka dibadda askari yahuudi ah ayaa ku nafwaayey weerar loo adeegsaday tuuray oo ka dhacay dhulka daanta galbeed askarigan oo ka mid ahaa ciidamada kaydka ee sahaynada yahuudda islamarkaana ka shaqaynaya dhulka yahuudda xooga ku haysato ee daanta galbeed ayaa lagu dilay weerar mindi ah oo ka dhacay koonfurta daanta galbeed warbaahinta ciidamada yahuudda ayaa sheegtay in weerarkan uu dhacay kadib markii laba nin oo falastiiniyiin ay kasoo degeen gaari ay wateen kadibna mid ka mid a si toosa u abaaray askariga yahuudiga ah isagoo adeegsanaya mindi islamarkaana ka qaatay hubkii watay weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo maamulka yahuudda uu sii kordhiyey faraalka gumaadka iyo burburinta ah ee uu ka wado daanta galbeed halkaasoo dhulkala simay in ka badan kun guri muddo kooban gudaheed taasoo qayb ka ah oloole ballaaran oo lagu beegsanayo shacabka falastiin warkii dhegeystayaal saaki oo jimcaad kala socoteen idaacaddii salaamiga alfurqaan oo inaga intaa dhegeysigana waad ku mahadsantihiin